wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa hirshabelle ayaa shaaca ka qaaday in wasaaraddu qorsheynayso in in ka badan toban kun oo geed lagu tallaali doono qaybo ka mid ah deegaanada hirshabelle meelaha dhirtan lagu beerayo ayaa waxaa ka mid ah xarumaha barakacayaasha xarumaha dowladda iyo goobaha waxbarashada iyadoona sidoo kale la sameyn doono goobo lagu bacarimiyo dhirta wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa hirshabelle maxamed maxamuud ibraahim goodir ayaa tilmaamay inay rajeynayaan inay dhowaan la heli doono hirshabeelle cagaaran iyadoo laga jawaabayo baaqii madaxweynaha soomaaliya ee ahaa soomaaliya cagaaran magaalo walbaba in baa lagu beerayaa toban kunoo geed in lagu beeraan go'aansanna waana bilownay waxaa kaloo qorshaha noogu jiraa dhirtu maadaama faa'iidadeeda ay fara badan tahay mar harse ay tahay mar manaafacaad uu yahay oo miro laga gurto mar xooluhu ay daaqaan mar dhulka nabaadguurka uu ka ilaaliyo waxyaaba fara badan oo aan la soo koobakoobayn markay leeyihiin wasaaraddu xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqi hirshabelle waxay go'aansatay maanta laga bilaabo inay samayso xarumo kobcinta dhirta dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay hirshabelle si looga hortago nabaadguurka ka yimaado dadka barakacayaasha ama qaxootiyada ah meelaha ay degan yihiin amase xeebaha amase ay noqoto manaafacaad joogto ah sababtoo ah dhirtu waxay soo jiidataa roobka meeshay dhiri ka dhisan tahayna nololaa ka jirta in noloshaasi aanu soo celinaan go'aansannay wax hadda kadib waxay noqonaysaa isla xisaabtan ay noqon doontaa waana hirgelin doonaa inta nooga dhiman waxaana rajaynaynaa soomaaliya cagaar ah barwaaqana ah